Machadka Tababarada Macallimiinta ee Dowlad Goboleedka Jubbaland Faraashiya Dhooble iyo weliba tababar uu siiyay ahaan uu ka mid yahay macallimiinta walku-dhigaysiga iskuulada Kiala Dhoobley machadkan oo gacan ka helaya wasaaradda waxbarashada Jubbaland ayaa macallimiinta siiya tababar kor ka qaadaya xirfadaha macallinimo si ay u helaan arday tayo waxbarasho leh waxaana ka mid ah macallimiinta dhigadaas machadkaasi iyo weliba iyo warbiyeen waliyaawayo ku faa'iideeyeen machadkan magacaygu saddexaan haldhaa xamse cabdisamed axmed waxaan bara ka ahay iskuulka mubaarak primary school ku yaala xaafadda bosnia waxaa ii suurta gashay inaan maaragtay muxuu ahay aan ka mid noqdo macallimiinta nasiibka u helay in dowladdu ay tababarto oo xirfadooda ay kordhiso ayagoo noo soo marsiinaya jubbaland teachers training college wallaahi wax badanna waan ka faa'iidnay oo maasha allah kolley dee xirfadeenna sidii ay markii hore ahayd iyo sida ay maanta tahay waa kala labo magacayga haddaan ku bilaabo waa xamdi macalim geele oo dhigta iskuulka dobley primary school waqtigan ku biire macadka waxbarashada dobley jubbaland teachers training college waa sanadkii hore sanadka labaadna hadduu noo socdaa waxbarashadana aan wadna waxay tahay habka macalinimo oo qofka macalin uu noqonayo marka qofka markuu wax soo barto waxbarashada meel keliya kuma koobno waxay sii soconaysaa ilaa heer aad ka gaarto marka hadda waxaan wadnaa heerkii labaad hadda waxaan sii soconaa waxbarashadii heer dibloma aan sameyno aniga waxaa la dhahaa maxamed bara xasan waxaan nahay maamulaha iskuulka dowley primary school waxaana kamid ah ardayda dhigato jubbaland teachers training college ka faa'iidaysato sanadkii labaad hadda u socdo taasoo macnaha naagakabta qaabka ilmaha waxu bari lahayn qaabka ilmaha waxu xiriri lahayn qaabkii macnaha cashirii aan ku bixin aan gudbin lahayn ayaan ka faa'iidaysanay haddana wuu noo socdaa insha allahu tacala maxamed ibraahim cabdi oo ee macalin walkudhika waa macadkaasi iyo ku warbi maadooyinka yoobiyayanga waxbarashada magaalada dhoobley macallimiinta tababaridda aad bay u wanaagsan tahay shanta maalmood ayaan macallimiinta tababaraa usbuuca khamiis iyo jimco markii laga reebo waana gelinka dambe marka macallimiintaasi goobta ay tababarka ku qaataan waa iskuulka waamo macallimiinta waxay qaataan maadooyinka iskuulka ay ka dhigaan ee caadiga ee la yaqaanay manhajka soomaaliyeed taas oo hadafku uu yahay in waxbarashadii kor loogu qaado oo macallimiintii ay siyaadsadaan aqoontii maadaama oo dee carruur yar ay waxbarayaan iyo tababar isaga oo la socda oo ah sida ugu wanaagsan ardada si ay wax ugu baraan oo ay ardada maaragtay ku fahansiiyaan cashirada taas ayaa qaabkaas ku socdaa